بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo toddobaatanaad ee suurat lkahfi allah waxa uu ihi subxaanah qaala alam aqul laka inaka lan tastaiica maciya sabraa waxaynu ku soo jiray qisadii nabiy llaahi muusa calayhi asalaam maca nabiy llaahi alkhadir calayhi asalaam waxaynu soo maray mas'aladii labaad ee ahayd wiilkii yaraa ee uu dilay khadir muusena uu ku yidhi aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin laqad ji'ta shay-an nukraa ma naf dahiran oon dembi lahayn naf kalena aan goyn ayaa dishay alla ilaahe waxaad la timid shay munkaroo weyn qaala waxa uu ku yidhi markaa khadir calayhi asalaam alam aqul miyaanan kugu odhan laka adiga muusow innaka adigu lan tastatiica kari maysid maciya aniga la jirkayga kari maysid sabraa sabir muusow miyaanan hore kuu odhan ma awoodi kartid inaad ila sabirto ama aada ila socoto waayo cilmigeenna ayaa kala duwan oo adiguna waxaad ku dul sugan tahay cilmi alla uu ku baray oo aanan garanayn aniguna cilmi kalaan ku sugan oo adigu aanad garanayn aayaddii hore waxa uu ku yidhi alam aqul innaka lan tastatiica maciya sabra tanna waxa uu ku adkeeyey laka alam aqul laka innaka waxay culimmadu yidhaahdeen waayo mas'aladii hore nisyaan bay ahaydiye ilow oo waa ki yidhi laa tu'aakhidnii bima nasiitu walaa turhiqnii min amrii cusra laakiin tan labaad waa badheedh ee ilow ma aha markaa waa ku adkeeyo laka ayuu kusii ta'kiidiyey qaala waxa uhi muuse in sa'altuka haddii aan ku weydiiyo can shayin shay bacdaha ay bacda haadihi almara markan dabadeed wax kale haddaan ku weydiiyo falaa tusaaxibnii hayla saaxiibin i eri markaasoo yaan dib kuu raacin qad balaqta waad gaadhay min ladunnii agtayda waxaad ka gaadhay cuduraa cudurdaar iyo garawshiyo ayaad ka gaadhay ee dib yaanan kuu raacin fantalaqaa way tageen markaa muuse iyo khadir xataa idaa atayaa markay u yimaadeen ahla qarya magaalo ehelkeed istacamaa cunto ayay ka codsadeen oo ka dalbadeen ahlahaa ay ahla alqarya magaalada ehelkii ku noolaa ayay ka dalbadeen cunto iyo martigashiin fa abow waa diideen ah ehelkii degaankaa deganaa an yudayifuuhumaa inay martigeliyaan muuse iyo khadir fa wajadaa dabeed waxay ka heleen muuse iyo khadir fiihaa qaryadaa dhexdeedii waxay ka heleen jidaaran gidaar gidaarkaasoo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco oo ku dhowba dhicitaan fa aqaamah dabeed khadir waa toosiyey gidaarkiisii dhacayey waa hagaajiyo waa toosiyey qaala waxa uu ku yidhi muuse low shi'ta haddaad dooni lahayd khadirow latakhadta waxaad ka yeelan lahayd calayhi ay calaa iqaamati aljidaari gidaarkan toosintiisa waxaad ka yeelan lahayd korkiisa ajraa mushqaayad ayaad ugu hagaajin lahayd waayo laynama sooriyeyn sahayna waynu isaga baahan nahay waa masaladii saddexaad ee ay ku kala tegayeen qaala waxau idhi markaa khadir haadaa kani mar haddaad markii saddexaadii su-aashood sabri weyday firaaqu baynii wa baynik aniga iyo adiga kala tegeennii weeyaan kani ee sa unabbi'uka waxaanse kaaga warrami doonaa intaynaan kala tegin bita'wiili maa shay fasiraaddii baan kaaga warrami doonaa kaasoo lam tastatic aanad karin oo aada awoodi kari weyday sabraa sabir calayhi korkiisa aada ku sabirto waxaad u adkaysan weyday ayaanse kuu fasiri ama asafiinatu marka tafsiirkii masaa-ishii saddexa saddexda ahayd buu bilaabayaa sidii ay u kala horreeyeen waxa uu yihi markaa ama asafiinatu doontii miyaah fa kaanad waxay ahaatay hiya doontaasi limasaakiina masaakiin bay u sugnayd oo iska lahaa masaakiintaasoo yacmaluuna ka shaqaysanaya filbaxri badda masaakiin badda ka shaqaysta ayaa doontaa lahaa fa aradtu dabeed waxaan doonay an aciibahaa inaan ceebeeyoon iiniyo nuqsaan u yeelo ay an ajcalahaa daata caybin wa kaana waraa'ahum hortoodana waxa ahaa waraa waxaa la yidhaha waa min aladdaad waa kelimaadka macno laba macno iska soo horjeeda wada tusiyo oo bimacna alamaam iyo bimacna alkhalfi ayay labadaba u suubataa oy saalix u tahay marka hadda waa bimacna alamaam oo waa ka horreeye weeyaanoo way kusii jeedeen wa kaana waxaa ahaaday waraa'ahum ay amaamahum hortooda waxaa ahaaday melikun boqor baa ahaa hortooda boqorkaasoo yaakhudu qaata kulla safiinatin dooni kasta siyaaqa qariinada hadalka horea laga fahmayaa inaanay dooni kasta ahayn cumuum ee ay tahay cumuumun makhsuus caam looga jeeda khaas oo waa doonida hagaagsan tu walba ma aha marka waxau yihi wa kaana waraa'ahum hortooda waxa ahaa melikun boqor boqorka oo yaakhudu qaata kulla safiina ay kulla safiinatin saalixa dooni kastoo wanaagsan qaata khasbaa ay qahra awood iyo muquunin iyo xoog ku qaata wa ama algulaamu ina kii yaraa miyaah ee aan dilay fa kaana waxay ahaayeen abawaahu labadiisa waalid waxaa la yidhaha waa min baabi takhliib eh laba aabbe looma jeede waa aabbihii iyo hooyadii eh laakiin jaanibkii abka ayaa la xoog badiyo takhliib yacni waxa weeyaan la qaalib yeelay abaweyn bimacna alabi waalum waa waalideynkii fa kaana waxay ahaadeen abawaahu labadiisa waalidee aabbihii iyo hooyadii mu'minayni laba mu'miniin ay ahaayeen ilmaha yarna sida axaadiida nebiga ku sugnaatay tubica kaafira waxaa lagu dabeeceeyo lagu abuuruu ku korayey kuna weynaanayay kufri iyo gaalnimo ayuu ku korayey waxa uu ihi markaa fakhashiinaa waxaan ka baqanay an yurhiqahumaa inuu labada waalid ku daboolo ama uu ku kalifuu ku xambaaro duqyaanan qooq iyo wa kufra gaalnimo inuu ku xambaaro ayaanu ka baqanay dabeed faqatalnaahu ayaa usoo qadarantee sidaasaanu u dilay fa aradnaa waxaanu doonay an yubdilahumaa inuu ugu bedelo ama yubadilahumaa qiraa'ada kale rabbuhumaa rabbigood inuu labadaa waalid ugu bedelo ilmaha aanu dilay khayran mid ka khayr badan minhu isaga zakaatan xagga tahirnaanta iyo toosnaanta iyo iimaanka oo waa aqrabo uga dhowaansho badan ruuxmaa xagga naxariista iyo samafalka labada waalidna uga dhow kii hore wa ama aljidaaru gidaarkii miyaah fa kaana waxau ahaaday huwa gidaarkaasi ligulaamayni laba wiil buu u sugnaa oo yatiimayna agoon ah laba wiil oo yaryaroon weli taabogelin oo agoon ah ayaa lahaa gidaarkaas labada wiil oo filmadiinati magaalada dhexdeeda ku sugnaa aan martigelin wa kaana taxtahu gidaarkaa hoostiisana waxaa ku sugnaa kanzun xoolo lagu aasay oo kanziga waxaa la yidhaha almaalu lmadfuun min adahabi waalfida xoolaha dhulka hoostiisa lagu aaso ee lagu kaydiyo dahab iyo macaadin iyo fido kalaba marka wa kaana waxaa ahaa taxtahu ay taxta aljidaar gidaarkaa hoostiisa waxaa ku sugnaa kanzun xoolo lagu aaso halkaa lagu kaydiye oo lahumaa labadaa wiil u sugan wa kaana abuuhumaa aabbahoodna wuxuu ahaa waxa weeyaan labadaa wiil aabbahood wuxuu ahaa saalixa nin wanaagsan fa araada rabbuka rabbigaa markaa waxa uu doonay an yabluqaa inay gaadhaan labadaa wiil ashuddahumaa adeygooda oy taabogalaan oo qaan gaadhaan oo wayastakhrijaa dabeed ay la soo baxaan kansahumaa kaydkooda gidaarka hoostiisa ku sugan ay la soo baxaan markay weynaadaan raxmatan min rabbik raxmatan waa mafcuulu liajlihi caamilkiisu araadada uu yahay oo ilaahay muxuu sidaa u doonay raxmatan liajli raxma naxariis darteed buu sidaa u doonay raxmaddaasoo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaatay waxa uu ihi wamaa facaltuhu hudu waxay ku dhacaysaa madkuuraadkii saddexda ahaa waayo in badan bayna soo martay damiirka mufradkii waxa uu ugu noqdaa jamac iyo musanne iyo mufradba macno madkuur buu ugu noqdaa ka la soo sheegay marka madkuurku mufrad iyo musane iyo majmuucba waa noqon karaa imika waa saddex waxa lasoo xusee madkuurnimada ugu noqon marka wamaa facaltuhu kaa la soo sheego saddexdaa arrimood een soo fasiray ah umaan samayn can amri amarkayga xaggiisa kamaan samayn macnaha waxaan anugu ikhtiyaarkayga iyo amarkayga ku sameeyey ma aha inamaa facaltuhu biamri illaah walaysa biamri amar allaan ku sameeye amarkayga kuma samayn waxa uu yihi daalik arrinkaa waxa weeyaan iyo tafsiirka aan soo tilmaamay ta'wiilu maa shay fasiraaddii weeyi kaasoo lam tastic aada keri weyday sabraa inaad ku sabirto calayhi korkiisa waxaad u sabri keri weyday fasiraaddiisii waa taas ayuu khadir ku yidhi muuse haadihi alaayaat waxay ahayd waa tatimatu qisati nabiy illaahi muusa maca nabiy illaahi alkhadir calayhima asalaatu wasalaam aayaadkani waxay dhammaystirayeen qisadii dhex martay nebi muuse iyo nebi khadir calayhima asalaatu wasalaam oo waxa weeyi markii uu mas'aladii labaad weydiiyey ayuu ku yidhi alam aqul laka inaka lan tastatiica maciya sabra muusow miyaanan hore kuu odhan sabri kari maysid waxaynu nidhi masalada hore alam aqul innaka unbuu yidhi tanna wuxuu yidhi alam aqul laka ayuu kusoo kordhiyey waa ziyaadatu ta'kiid waa adkayn iyo canaan ziyaado ah waayo markii hore nisyaan bay ahayd markanise waa camdi iyo badheedh dabeed muusena ballan buu qaaday oo waxa uu yihi in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii qad balagta min ladunnii cudura shay dambe haddaan ku weydiiye hay raacin oo hayla saaxiibin hana ii ogolaan suxbadaada alla ilaah marmarsiiyo cudurdaar igu filan agtayda waad ka gaadhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi sida imaamu muslim uu soo saaray xadiidka ubay ibnu kacab uu warinayo raxmatullaahi calayna wa calaa muusa low sabara la ra'aa min saaxibihi alcajab wlaakinahu qaala in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii qad balagta min ladunnii cudura waxa uu ihi raxmadda ilaahay dusheenna ha ahaata innaka iyo nebi muuseba hadduu muuse sabri lahaa saaxiibkii khadir cajaa'ib iyo aayaad lala yaabuu ka arki lahaa laakiin ma sabrina wuxuu yidhi mar saddexaad haddaan ku weydiiyo dib bayaan kuu raacin cudurdaarkaygii waa dhammaado wuu yacni garawshiye agtayda waad ka gaadhaye dabadeed waxa weeyaan way tageen ilaa ay magaalo soo martiyeen magaaladii markaa dadkii deganaa way diideen inay marti sooriyeeyaan oo dee dad bukhala ayay ahaayeen magaaladii sidaa u gashay ayaa wuxuu arkay gidaar sii dhacaya markaasuu hagaajiyo toosiyoo dib u hagaajiyey markaasuu muuse yidhi miyaad mushqaayad uun ka qaadati aynu sahay ka dhiganne markaasuu yidhi haadaa firaaqu baynii wa baynik saunabi'uka bitawiili maa lam tastatic calayhi sabra halkaasaynu ku kala tegaynaa waxaad u adkaysan weydayna waan kuu fasiri jidaaran yuriidu an yanqada gidaar doonaya inuu dhaco culimada qaarkood sida jalaaleynka oo kale yacni way awilayaan iraadada oo iyagoo waxa weeyaan tilmaamaya dee gidaar inaanu doonis iyo rabitaan lahayn ayaa waxay ku awilayaan ay yaqrubu an yasquta limayalaanih macnaha dhicid buu u dhowaanayaa sida uu iisha uu leexsan yahay ama uu qalloocsamay darteed laakiin sida saxiixa ah imaamu shanqiidina adwaaulbayaanka uu ku rajaxayo waxa weeye in jamaadaadku ay leeyihiin iraado iyo doonis ilaahay ku abuuray laakiin inaku waynaan garanayn iraadadoodu dee ma fahmano way tasbiixsanayaan waxbay doonayaan waxbay diidayaan laakiin inaku dee waxa weeyaan afcaal ama aqwaal ama iraado inaku aynu fahmi karra ma aha tasbiixda ilaahay waa sheego waxa uu yidhi tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihin ilaahay waxaa nasahoo u tasbiixsada toddobada dhul iyo toddobada cir iyo waxa ku dhex suganba wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu yacni shay ma jiro ilaa ilaahay waa u tasbiixsanayaa laakiin waydaan fahmayn tasbiixdooda marka tasbiixda cirarka iyo dhulalka tasbiixda geedaha iyo gidaarada iyo nabaataadka dee way tasbiixsanayaan laakiin inakaan fahmayn ilaahay baana ku abuuray qaab ay u tasbiixsadaan oo ilaahay uu garanayo sidoo kale rabitaan iyo doonis bay leeyihi oo ilaahay waxa uu yidhi inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waljibaali faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha alinsaan inahu kana daluuman jahuula alla wuxuu tilmaamay waxaanu ammaanadii u bandhignay cirarka iyo dhulalka iyo buuraha dabeed waa diideen inay qaadaan waanay ka baqdeen maaha diidis macsiyo yacni diidista ay diidayaan maaha icraad iyo caasiyid ilaahay ay caasiyayaan laakiin waa ishfaaq iyo baqasho oo wa ashfaqna minha marka waxaa loo qiray dee ibaa iyo ishfaaq waxbay diidayaan waxbay ka cabsoonayaan waxbay adeecayaan oo ay doonayaan qaalataa ataynaa aa'iciin cirarkii iyo dhulalkii waxay yidhahdeen ilaahay markuu amray waanu nimid annakoo ku adeecsan sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa inii la acrifu xajaran kaana bimakata yusallimu calaya waxaan garanayaa dhagax maka yaalla oo isalaami jiray markaan kusoo baxo dee nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa fahamsiiye oo dareensiiyey salaanta dhagaxa laakiin inaku ma garanayno dhagaxuna inuu nebiga salaamo calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa dee ku beeray marka khulaasadu waxaynu uga jeednaa jamaadaadka iyo mayeedhaanka iyo makhluuqaadku kala duwani dee iraado iyo doonis iyo diidisba way ku beerantah laakiin inakaan fahmayn marka uma baahna in la awilo yuriidu an yanqada fa aqaamahu sidiisa u daah waa gidaar doonaya inuu dhaco ayuu toosiyey waxa uu yihi markaas unabiuka bitaawiili maa lam tastatic calayhi sabraa aayaddan hore ta baa ku jirta istiaacada oo maa lam tastatic waxaad u sabri kari weyday aayadda dambana ta-da waa laga xadfoo maa lam tastatic calayhi sabraa xagga macnaha waa isaga mid laakiin qaacidada naxwadu ama carabigu waxay tilmaantaa aziyaadatu fi lmabna ziyaadatun fi lmacnaa kelmadda qaabdhismeedkeeda iyo xuruufteeda hadday wax ku soo kordhaan macnaheeduna wuu soo kordhayaa marka halkan oo kale culimmadu waxay yidhaahdeen masaa'ilkan intii aan la fasirin ka hor dee way cuslaayeen oo haqiil macno ahaan waa culus yihiin markii loo fasirayna dee way fududaadeen faquubila alaqalu bilaqal waalakhafu bilahaf macnihii cuslaa waa intaan la fasirine waxaa lagu qaabilay dee lafdi culus oo tastatic ta-du ziyaaday keenaysaa ziyaado macno culus oo ta-du waxay soo kordhinaysaa dee waxa weeyaan culays iyo macno ziyaada ayay keenaysaa ta-da ziyaadadii laakiin markii loo fasiray ta-dii waa laga jaray lianna macnihii waa fududaaday ereyga lagu cabirayna waa fududihoo xaraf baa la jaray khifaa soo korodhay markaa fudayd marka macnihii cuslaa erey culus baa lala qaabilay macnihii fududaadayna erey fudud oo xarafka soo kordhayaa iqal buu keenayaa haddii la jarana khifa iyo fudayd dabadeed waxa uu gudagelay nebi khadir calayhi salaatu wasalaam inuu masaa'ilkii saddexda ahaa mid mid u fasiro doontii waxa uu yihi fa kaanat limasaakiina aayaddani waa aayaadka loo daliishado ana alfaqiira ashaddu min almiskiin in faqiirku ka daran yahay oo beerka uu dhulka ku hayo miskiinka waayo masaakiintii iyagoo dooni leh ayaa haddana masaakiin la yidhi marka miskiinka waxaa la garanayaa inuu yahay mid wax haysta laakiin si aanu ku fillayn faqiirku laakiin waa midaan waxba iska soo roganayn oon iska soo jeebkiisa waxba kasoo bixinayn marka miskiinka ayaa ka sarreeya faqiirka faqiirkuna waa ka liitaa oo waa ka baahi badan yihi miskiinka ayaa xagga maalka iyo waxaynta dee uga dhow fa aradtu an aciibaha waxaa aayadda laga qaadanayaa xusnu ladabi maca allah edab wanaagga ilaahay lagula dhaqmo waayo iintii iyo ceebayntii naftiisuu u nisbeeyey ee ilaahay uma tiirin wuxuu yidhi an aciibaha anigu inaan ceebeeyo laakiin wanaaggii iyo wixii khayr ahaa rabbi buu u tiiriyey faaraada rabbuka an yabluga ashuddahumaa marka wixii wanaagsan waa ila allaah wixii kalena dee makhluuqaadkaa loo nisbaynaya oo nebiguba sala allahu calayhi wasalam waa kii yidhi washaru laysa ilayk waalkhayru fii yadayk ilaahay ow khayrku gacmahaaguu ku jiraa sharkuna xaggaaga ma aha wa kaana waraa'ahu malikun yaahudu kula safiinatin qasba waxaa laga qaadanayaa cumuumka kula safiina inuu makhsuus yahay oo aanu doon oo dhan inaanu caam yeelayn ee uu yahay caamun uriida bihi lkhusuus caam looga jeeda wax gaara waxaana laga qaadanayaa caam makhsuusa inuu caamkani yahay kula safiina qariinada faaradtu an aciibaha oo waxa weeye yacni wuxuu qaadanayaa ninkan boqorkii doon kastoo wanaagsan ayuu qaadanayaa sidaa darteed ayaa khadir wuxuu doonayey inuu iin iyo ceeb u sameeyo si aanu u qaadan marka mid walba hadduu qaadanayo dee mabuu ceebeeyena waa iska dayn lahaa laakiin doonta wanaagsan uunbuu qaadanaye ta iinta leh ma qaadanayn sidaa darteed buu iintiiyo nuqsaanta ugu yeelay marka waxaad usoo qadaraysaa wasfiga ama nactiga maxduufkee ah kulla safiinatin saalixatin markaa si aanay saalixo u noqon ayuu iintiiyo nuqsaanta u yeelay ilmihii yaraana wuxuu ku fasiray gaalnimaa lagu abuuray kuna korayuu ku weynaanayey labadiisa waalidna mu'miniin bay ahaayeen marka waxaa looga baqay jacaylka iyo beerka waalidnimoy u hayaan darteed inuu markuu weynaado gaalnimo uu ku xambaaru u sababo waxaana halkaa laga qaadanayaa qaacidatu irtikaabi akhafi dararayn yacni laba dhibaato dee midii fudud in la qaadanayo hadday lagama maarmaan tahay oo mid uun lagu dhacayo macnaha markay kugu soo baxsato laba dhibaato oo aan laga fursanayn midkood in la qaato ta fudud in la qaato oo iminka dilka ilmaha yari waa mafsado inuu hadhow waalidkii gaalaysiiyaana waa mafsado laakiin labada mafsado dee iyamaa weyn ta dambaa weyn inuu labadiisa waalidba gaalnimo u sababo ayaa weyn waxaana fudud imika isagoo yar in la dilo ayaa fudud marka waa irtikaabu akhafi dararayn labadii dhibaato tii fududayd oo dilka ilmaha yar ah ayaa la qaatay si loo badbaadiyo labada waalid diintooda iyo iimaankooda waxa uu ku tilmaamay gidaarkiina in laba yaryaroo agooni ay lahaayeen oo hoostiisana xoole ay ugu aasan yihiin aabbahoodna uu nin wanaagsan ahaa halkaana culimmadu waxay ka qaataan ana salaaxa alaabaa sababun lisalaaxi alabnaa wa xifdi duriya hagaagga aabbayaasha iyo waalidku waxay sabab u yihiin hagaagga ubadka iyo ilaalintoodaba labadaa yaryar ee agoonta ah xoolahoodaa la dhowray sabab waxaa looga dhigay wa kaana abuuhumaa saalixan isagoo aabbahood aanu noolayn uu dhintay salaaxuu lahaabaa sabab u noqday caruurta yaryar ilaalintoodii iyaga iyo xoolahoodiiba fa araada rabbuka an yabluga ashuddahumaa wayastakrija kansahumaa raxmata min rabbik wma facaltu can amri dalika taawiilu ma lam tastic calayhi sabra aayaddan waa aayaadka loo daliishado nebinimada khadir calayhi salaam waayo waxau ihi wamaa facaltuhu can amrii wax alla waxaan soo sameeyey amarkayga iyo rabitaankayga kuma samayn amar allaan ku sameeyey dee qof amar alla ku socdaana waa nebi loo waxyoonayo qaala waxa uu khadir yidhi alam aqul miyaanan kugu odhan laka adiga muusow inaka adigu lan tastatiica kari maysid maciya aniga la jirkayga sabraa sabir kari maysid qaala waxau ihi in sa'altuka haddaan ku weydiiye khadirow can shayin shay dambe bacdaha ay bacda haadihi almara markan mas'aladan aan ku su'aalay dabadeed wax dambe haddaan ku weydiiyo falaa tusaaxibnii ha ila saaxiibin oo yaanan ku raacinba qad balagta alla ilaahi markaa waad gaadhay min ladunnii agtayda waxaad ka soo gaadhay cuduraa cudurdaar faintalaqaa waa tageen muuse iyo khadir xataa idaa atayaa markay u yimaadeen ahla qarya magaalo dad ku nool istatcamaa cunto ayay ka codsadeen ahlahaa magaalada ehelkeedii cunto ayay ka dalbadeen fa abow waa diideen dadkii magaaladaa deganaa an yudayifuuhumaa inay waxa weeyaan martigeliyaan waa diideen fawajadaa waxay ka heleen markaa muuse iyo khadir fiihaa magaalada dhexdeedii waxay ka heleen jidaaran gidaar bay ka heleen gidaarkaasoo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco gidaar sii dhacayay arkeen fa aqaama dabeed waa toosiyey khadir oo gebigiisiiba intuu hagaajiyuu dibudhis ku sameeyey qaala waxa uu muuse ku yidhi low shi'ta haddaad dooni lahayd khadirow latakhadta waxaad ka yeelan lahayd calayhi ay calaa iqaamati aljidaar gidaarkan toosintiisa waxaad ka yeelan lahayd korkiisa ajraa mushqaayad ayaad waxa weeyaan ka yeelan lahayd oo dee waxa weeyaan adduun baad ka qaadan lahayd qaala waxa uu khadir yidhi haadaa kani arrinkan saddexaadeed samaysay firaaqu baynii wa baynik aniga iyo adiga kala tegeennii weeyi saunabbi'uka waxaan kaaga warrami doonaa bita'wiili maa shay fasiraaddii ayaan kaaga warrami doonaa kaasoo lam tastatic aad kari weydi calayhi korkiisa sabraa inaad u sabirto ama safiinatu doontii miyaah fa kaanat waxay ahaatay hiya doontu limasaakiina masaakiin bay u sugnaatay masaakiintaasoo yacmaluuna kaga shaqaysta filbaxri badda dhexdeeda faaratu dabeed waxaan damcoon doonay an aciibahaa inaan ceebeeyo nuqsaan u yeelo wa kaana waxaa ahaaday waraa'ahum yacnii hortoodana waxaa ahaaday melikun boqor marka waa tafsiirka ibnu cabbaas iyo keyrkiiba ay mareen waraa inay maanta tahay bimacna alamaam laakiin maxalligu isagu labada ixtimaalba waa soo aroorinayaa jalaaleynko wuxuu odhanayaa waa bimacna alamaam aw ilkhalf macnuhuna waxa uu noqonayaa haddii la yidhaah waraa'ahum dee hortooda boqor baa joogay oo macnaha hortooduu ahaayo dee markay maraan buu qaadan lahaa haddii waraa bimacna alkhalfi la yidhaahna gadaashooduu ahaado markay soo noqdaan buu ka qaadan lahaa labadaa tafsiir buu saaray waxaa si xoog badan waraaga imika bimacna alamaam in laga dhigo sida tafsiirka ibnu cabbaase wa kaana waxaa ahaaday waraa'ahum ay amaamahum hortoodana melikun boqor baa ahaaday boqorkaasoo yaahudu qaata kulla safiinatin dooni kastoo saalixatin wanaagsan qasbaa qasab iyo xoog ku qaata wa ama algulaamu ina kii yaraa miyaa ee aan dilay fa kaana abawaahu labadiisa waalid waxay ahaayeen mu'minayni laba mu'miniin ah fakhashiinaa dabeed waxaanu ka baqanay an yurhiqahumaa inuu ku dabooluu u sababo tuqyaanan qooqiya wa kufraa gaallimo fa aradnaa dabeed waxaanu doonay an yubdilahumaa labada waalid inuu ugu bedelo rabbuhumaa rabbigood khayran wax ka khayr badan minhu waladkaasi zakaatan xagga tahirnaanta oo wa aqraba uga dhowaansha badan ruxmaa xagga naxariista iyo samafalkana wa ama aljidaaru gidaarkii miyaah fa kaana waxau ahaaday huwa gidaarkaasi ligulaamayni laba yacni laba inan oo yaryar labadaa wiil oo yatiimayni agoomma ah markaa dee yatiim waxaa la yidhaahdaa waa qabla alixtilaam oo laa yutma bacda alixtilaam mar hadduu qaan gaadho agoonnimo way hadhay laakiin way yaryaraayeenoo may qaan gaadhin weeyi fa kaana gidaarkaasi wuxuu u ahaaday ligulaamayni laba wiiloo yaryaroo yatiimayna agoommo oo filmadiina magaalada dhexdeeda ku sugnaa halkana waxaa laga qaadanayaa magaalo yacni qaryada in lagu itlaaqo magaalada weyn oo waxa weeyaan dee ahla qaryatin istatcama qaryadii waa madiinadan oo waa magaalo weyn marka laba agoonoo magaalada ku sugnaa ayaa waxa weeyaan ayaa lahaa gidaarka wa kaana waxaa ahaa taxtahu gidaarka hoostiisana kanzun xoolo ama maalba ugu aasna oo lahumaa labadaa agoon u sugnaaday wa kaana waxau ahaaday abuuhumaa labadaa agoon aabbahoodna saalixa nin wanaagsan buu ahaa fa araada rabbuka rabbigaa wuxuu doonay an yablugaa inay gaadhaan ashuddahumaa adaygooda yacnii caqli ahaan iyo jidh ahaanba inay u adkaadaan oo u taabogalaan oo u qaangaadhaan ayuu ilaahay doonay oo wayastakhrijaa dabeed ay la soo baxaan markay weynaadaan kansahumaa xoolahooda waxa weeyaan ku aasan gidaarka hoostiisa maxaa ilaahay sidaa u doonay waa mafcuulu liajlihiye caamilkiisuna waa araadada e araada rabbuka muxuu rabbigaa u doonay raxmatan liajli raxma naxariis darteed buu sidaa u doonay rabbi raxmadda oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay wamaa facaltuhu khadir wuxuu yidhi wamaa facaltuhu waxaa la soo sheegay ee madkuurka oo dhan saddexda masalaba maan samayn can amrii amarkayga xaggiisa kuma samayn ee amar allaan ku sameeyey waxyi baan ku socday daalika arrinkaa la soo sheegee tafsiirka aan soo tilmaamay ta'wiilu maa shay fasiraaddii weeyi kaasoo lam tastic aanad karin calayhi korkiisa sabraa sabir waxaad u adkaysan kari weyday fasiraaddiisii taas weeyi mid walbana maslaxo ayaa ku jirtay aan adiga kuu muuqane aniga yani ii muuqatay adigase kaa qarsoonayd wayasaluunaka can di lqarnayni qul saatluu calaykum minhu dikraa allah waxau ihi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi allow can dilqarnayni ninkii la odhan jiray dulqarnayn ayay ku su-aalayaan khabarkiisa iyo arrinkiisa qul waxaad ku tidhaha nebi allow sa-atluu waan akhriyi doonaa calaykum korkiinaan ku dul akhriyi doonaa minhu ay min khabarih warkiisa wax ka mida waxaan idinkaga dul akhriyi doonaa dikraa waxaad ku waantowdaan oo aad alle ku xasuusataan oo ku cibro qaadataan ayaan arrinkiisa idinka sheegi doonaa innaa anaguba allow idhi makannaa waxaanu makan siinay lahu dilqarnayn fi lardi dhulka ayaanu makan siinoonu gacanta u gelinay wa aataynaahu waxaanu siinay dulqarnayn min kulli shayin shay walba xaggiisa waxaanu ka siinay sababaa waddo uu ku gaadho ay sababan yuusiluhu ilaa muraadih wixii uu damcaba sabab iyo waddo uu ku gaadhaanu u sahlay oo kumaanaan cuslayn fa atbaca dabeed waxa uu raacay dulqarnayn fatabacana waa la akhriyey sida uu tilmaamayo jamalku futuuxaatulilaahiyahana waa bimacnan waa isku mid fa atbaca iyo fatabaca marka fa atbaca waxa uu raacay dulqarnayn sababaa waddo waxa weeyaan cadeed ka dhac ku gaadhaya ayuu raacay ay sababan muusilan ilaa maqribi shamsi waddo uu cadeed ku dhac yacan cadeed ka dhaca waddo uu ku gaadhayo ayuu raaco u qaaday ay salaka ariiqan yuusilhu ila almaqrib xataa idaa balaqa markuu gaadhay maqriba shamsi cadeeddu meeshay ka dhacaysay markuu gaadhay culimmadu waxay ku fasireen dee ma gaadhi karo meeshay cadeedu ku dhacaysa iyo godkeega laftiisa oo wuxuu gaadhi karo ama lagu qiyaasi karo dhul ama bad waabay ka ballaadhan tahay cadeeduye waxaa looga jeedaa maqrib ashamsi waa aakhira almacmuura min jihati lmaqrib xagga cadeed ka dhac halkii ugu dambeysay degaan ay dadegan yihiin waa meel la dega halkii ugu dambeysay ee ma aha bartay ka dhacsay inuu gaadho ma gaadhi karo xataa idaa balaqa markuu gaadhay maqriba shamsi cadeeddu meeshay ka dhacaysay macnaha jihada cadeed ka dhacee galbeedka halkii ugu dambeysay ee dad u degan yihi ay degan yihiinee maqrib ah ama cadeed ka dhac markii uu gaadhay wajadahaa waxa uu helay cadeedii oo ama wuxuu u maleeyey taqrubu inay dhacayso hiya cadeedu fii caynin il inay ku dhacayso ishaasoo xamiatin madow oo dhoobo madow la moodo macnaha waa il biyo ah isha biyaha ana waxaa lagu idlaaqayaa waa biyihii badda waayo xagga ay cadeedu ka xigtay u dhacayso ayaa badda iyo biyaheedii ay ka xigaan marka waa fii ra'yil cayn xagga aragtida isha dee xaggay cadeedu u dhacayso badda hadday kaa xigtay ila aragtida waxaa la moodayaa inay biyaha badda ay gelayso ay ku dhacaysaba waanay kaa xigtaa uune dee waa ka shishaysaa kuma dhacayso biyaha dhexdooda oo waabay ka ballaadhanta marka xataa idaa balaqa markuu gaadhay maqriba shamsi cadeedu meeshii ay ka dhacaysay jihada galbeedka halkii degaan dad ugu dambeysay weeyaane markuu gaadhay wajadahaa cadeedii wuxuu u maleeyeyba ama u arkay ama uu helay taqrubu iyadoo dhacaysa oo fii caynin xamiatin il biyo oo madow macnaha waa biyihii badda oo madow ah dhexdeeda inay ku dhacaysuu u maleeyey wa wajada waxa uu ka helay cindahaa agteedana waa ishaa madow oo biyaha badda markaa baddaa xeeligeeda halkaa agteediina wuxuu ka helay qawma qolo degan buu halkaana ka helay qulnaa waxaanu ku nidhi yaa dalqarnayni dulqarnaynow imaa an tucadiba wa imaa an tattakhida fiihim xusnaa waxaad usoo qadartaa ikhtar waxaad kala doorataa dulqarnaynow imaa an tucadiba inaad cadaabto dadkan ood cadigtood dhibaatayso oo dil iyo qafaalasho aada isugu darto wa imaa an tattakhida iyo inaad ka yeelato fiihim dhexdooda xusnaa wanaag oo aada iska nabadgeliso oo dee waxa weeyaan iimaanka iyo tawxiidka uun aada u bandhigto oo aanad waxba yeelin qaala waxau ihi dulqarnayn amaa man mid miyaa kaasoo dalama dulmi fala ka dulmiga falay ee gaalnimo iyo shirki ku dhacay miyaa fa sawfa nucadibuhu waanu cadaabi doonaa kaa gaalka ee dulmiga galay uma yuraddu dabeed waxaa loo celin doonaa ilaa rabbihi rabbigii xaggiisaa loo celin doonaa oo fa yucadibuhu dabeed rabbigii waa cadaabi doonaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo nukraa ay munkara la inkiro cadaab adag oo la inkiro ayuu ilaahayna cadaabi doonaa annakuna ifka waa ku cadaabi doonaa oo dil hadday tahay iyo waxa weeyaan xidhid hadday tahay iyo qafaalasho hadday tahayba ifkana waa kusii cadaabi doonaa aakhirana ku ka daran ayaa ku sugaaya wa amaa man mid miyaa kaasoo aamano rumeeye wa camila sameeye saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsan falahu kaa waxaa u sugan muminka ee camalka saalixa a sameeyey jazaan liajli jazaain mafcuulu lahu ka dhigo yacni abaalmarin la abaalmarinayo abaal wanaagsan darteed waxaa ugu sugnaaday alxusnaa tii wanaagga badnayd oo alxusnaada mubtada muaakhara yacni taa wanaagga badan ayaa u sugan ama qiraa'ada kale rafcada haddii la akriyo khabarka jazahaba rid waxaan ujeedaa mubtadaha oo waxaa tidhaha falahu waxaa muminka camalka saalixa a sameeye u sugan jazaa-ulxusnaa tii wanaagga badnayd abaalkeedaa u sugan oo jannada ah marka khabarkiiba waa jazaha laftiisa wa sanaquulu waxaananu ku odhan doonaa lahu isaga min amrinaa arrinkayaga xaggiisa iyo maamulkayagana waxaanu kaga odhan doonaa kaas yusraa ay qowlan yusraa hadal fudud oo ku kalifi mayno waxaanu karayn uma atbaca dabeed waxa uu raacay dulqarnayn sababaa ay ariiqan muusilan ilaa matlaci shams waxa uu raacay waddo kaloo gaadhsiinaysa cadeed ka soo baxa oo maqrib markuu soo dhammeeyey ayuu mashriq iyo bari usoo ambabaxay xataa idaa balaqa markii uu gaadhay dulqarnayn matlica shamsi cadeeddu meeshay ka soo baxaysay tanna waa tafsiirkii hore oo kale oo ma aha meeshay ka soo baxaysay lafteedii ma gaadhin ee macnuhu waxa uu yahay waa xagga bariga ama cadeed ka soo baxa halkii ugu dambaysay degaanka dadka aakhira almacmuura meel camiranoo la degan yahay halkii ugu dambaysay markuu gaadhay wajadahaa waxa uu helay cadeedii oo tadlucu soo baxayso calaa qowmin dad korkood ku soo baxaysa dadkaasoo lam najcal aanaan u yeelin lahum iyaga min duunihaa cadeedda sokadeed aanaan uga yeelin sitra wax xijaab ama asturaad ah oo geed la qabsaday iyo guri la galo midna aan haysan bannaan cadeedda ugu sugan alla waxau ihi kadalik waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahaye ay alamru arrinku kadaalika sidaa aanu kuu soo sheegnay weeyi waqad axadnaa waanu koobnay bimaa ladayhi dulqarnayn agtiisa wixii ahaa khubraa cilmi baanu ku koobnayo ogaal wax alla wixii agtiisa yaalay cudud iyo ciidan iyo awood iyo qalabba uma atbaca dabeed wuxuu raacay dulqarnayn sababaa waddo ayuu u raacay ilaa jihati shamaal markuu beri soo dhammeeyey ee galbeed soo dhammeeyey ayaa xaggii qiblada ama jihadii waqooyigaee shamaal ayuu haddana waxa weeyaan u ambabaxay waa halkii labada buurood ay ku yaaleen ee uu dhexdooda awdi doono ya-juuj iyo ma-juujna ay ka soo bixi doonaan halkaasuu ambabaxay waa addoon ilaahay safarka u sahlay bari iyo galbeed iyo adduunyada isaga wada dab qaadaya xataa idaa balaqa markuu gaadhay dulqarnayn bayna saddayni labada buurood dhexdoodii markuu gaadhay aslu sad waxaa la yidhaha shayga xidhan ee teedka ah ayaa sad la yidhaah marka waxa uu odhanayaa jamalku futuuxaatulilaahiyaha wa sumiya kullu minhuma saddan liannahu sadda fijaaja alardi mid waloo labada buurood ka mid ah waxa sadi loogu magacaabay saddayn waayo dee waddooyinkii dhulkuu awday oo waa laba silsiladood oo sidaa u kala baxaya oo mid walba silsilad dheer oo isku xidhiidhsan weeyaan oo maaha buur keliya oo meel ku taagan oo xagga dambena ay wadda ka marto waa silsilad xidhiidhsan oo taxan oo labadooda meel yaroo dalooshaawin u dhaxaysa labada buurood dhexdooda uma atbaca dabeed waxa uu raacay dulqarnayn sababa waddo ayuu raacay uu ku gaadhayo xaggii waqooyiga ama jihata shamaal oo halkii labada buurood ah xataa idaa balaqa markuu gaadhay bayna saddayni labadii buurood dhexdoodii markuu soo gaadhay wajada waxa uu ka helay min duunihimaa labada buurood sokadooda qowmaa qolo ayuu ka helay qoladaasoo laa yakaaduuna aan kuba siganayn oon kuba dhowaanayn yafqahuuna inay fahmaan qowlaa hadalba dad aan kuba dhowaanayn inay hadalba fahmaan oo fahamku ku adag yahay ayuu halkaa ka helay qaaluu waxay yidhaahdeen dadkaasi yaa dalqarnayni dulqarnayn ow inna yajuuja wamajuuja nimanka yajuuj iyo majuuj la yidhaahdaa waa laba qabiilo waaweyn oo bani aadamka ilaahay abuuray ka mid a oo gaalo ahe inna yajuuja wamajuuja nimanka bani aadamka ka mid ee yajuuj iyo majuuj la yidhaahdaa mufsiduuna waa kuwa fasahaadinaya fi lardi dhulka ay fii ardihim waxay u jeedaan degaankoodii iyo dhulkoodii waa kuwa fasahaadinaya oo dad iyo duunyo midna aan reebeyn ee fahal najcalu ma kuu yeellaa laka adiga dulqarnayn ow kharja kharash macnaha mushqaayad ma kuu yeellaa calaa an tajcala inaad noo samaysood yeesho darteed mushqaayad ma kuugu yeellaa baynanaa annaka iyo wa baynahum iyaga dhexdayada inaad ka yeesho saddaa teed iyo derbi adag inaadna dhex dhigto mushqaayad ma kugu siinaa oo maad noo samayn awoodda ilaahay uu siiyey itaalkiisay arkeen markaasay arrintaa ka codsadeen qaala waxa uu dulqarnay yidhi maa makanii wuxuu i siiyey fiihi maaga rabbii rabbigay ayaa khayrun ka khayr badan xoolaha iyo mushqaayadaad sheegaysaan ee fa aciinuunii ii kaalmeeya oo biquwa xoog iigu kaalmeeya waxa uu yidhi ciidan iyo dad shaqeeyuun iigu kaalmeeya anuu cuud keliya adduunya idinkama rabee fa aciinuunii iigu kaalmeeya biquwatin xoog oo rag shaqeeyo keena ajcal waan yeeli baynakum idinkiiyo wa baynahum iyaga dhexdiina radmaa teed adag baan dhexdiina dhigya shaqadii baa markaa bilaabantay waxa uu ihi aatuunii ii keenoo isiiya zubara alxadiidi birta goboladeeda ama googa-eeda ii keena bir lasoo googooyey oo lasoo jarjaray goboladeed iyo qaybaheeda googo-a ii keena xataa idaa sawaa markuu simay dulqarnayn bayna asadafayni buurta labadeedii dhinac ama labadeedii af markuu simay oo macnaha labada buurood dee meel bannaan baa u dhaxaysay wuxuu yidhi waxaad iisoo gurtaan biro googo ah birihii iyo xadiidkii midba mid siduu u dul saarayey ayaa waxayse soo gaadhay dee labadii dacalee buurta waa buuxiyo afkoodii waa simay siduu u soo waday tuulan wa cardan xagga sarena afka sarena waa ka simay oo birihii way wada gaadheen xagga ballac iyo badhna yani ballaadhkana waa ka simo wayuu gaadhsiiyey xataa idaa saawaa markii uu simay bayna asadafayni labada buurood labadoodii dhinac markuu ka simay birihii googo ahaayee uu ku gurayey ee midba mid uu dul saarayey yacni waxa weeyaan dherer iyo ballacba markuu ku dhammeeyey ay sinmeen ee uu ise soo gaadhsiiyey afkii labada buurood xag sare iyo xag ballaadhba labada dhinacba qaala waxa uli unfuquu haddaba shida markaa waxaa ka xadfan dee manaafikh iyo buufimooyin iyo waxyaabo la afuufa iyo dabkii iyo wixii lagu hurinaayey ayaa lasoo hoos dhigoo lagu soo ururiyey markaasuu haddaba yidhi shida oo huriyoo afuufa xataa idaa jacalahu markii uu ka yeelay birihii dee dabka lagu shiday naaran ay ka naari dab oo kale markuu ka yeelay oo macnaha dee birta xadiidka marka dabka la geliyo dhamac bay noqonaysaa way caddaanaysaa soo maho way shidmaysaa marka xataa idaa jacalahu naaran markuu ka yeelay xadiidkii iyo birihii isa saaraa ee la hurinayey dab oo kale markuu ka yeelay ay shidmeen ee dhamac oo kale ay noqdeen qaala waxa uu ihi aatuunii haddaba ii keenoo isiiya qitraa maar ama naxaas la dhalaaliyeyna ii keena ufriq aan ku shubee calayhi dhiskaa waxa weeyaan ama biraha korkooda aan ku shubee oo xagga sare aan kaga soo shubee markaas sidii baa uu yeelay oo qur-aanku dee waa soo gaagaabsanaya oo jumalku way kala yani waxa weeyaan hadalka maqsuudka mooyaane dee faahfaahintiisa wax badan ayaa maxduufe birihii markii la soo ururiyey dabkii markii lagu shiday naxaastii la dhalaaliyo korka markuu kaga shubay ayaa ay labadii buurood sinmeen oo sisib siman oo meel la qabsaday iyo meel taaga toona aan lahayn wax sidaa u siman bay noqdeenoo la shubay marka dee wayse soo gaadheen labadii buurood dhexdoodiina waa awday oo derbi adagoo shuban oo bir xadiid siman ah ayuu ka sameeyey fama staacuu fama staacuu may karin ya'juuj iyo ma'juuj markii la sameeyey derbigaa dabadeed an yadharuuhu inay soo koraan oy xagga sare ka soo fuulaan may awoodin wama stataacuu manay karin naqban daloolin lahu derbigii iyo teedkii ay dalooliyaan nimankii yaajuuj iyo maajuuj ee derbiga iyo teedka adag ee waxa weeyaan naxaastaa la dhalaaliye lagu shubay uu ku xidhay korkiina waa ka soo kori kari waayeen oo dee bahalkaasi sibtaa simaneen meel la qabsadaba lahayn dee meel ay ka koraanba ma leh daloolinna waa kari waayeen halkaasay ku xijaabmeen qaala waxau ihi markaa dulqarnayn haadaakani arrinkani waa derbigaa adageen sameeyey raxmatu naxariis weeye oo min rabbi rabbigay xaggiisa ka ahaatay yacnii qooq iyo kibir kamuu qaadin arrinka iyo culayska uu sameeyey iyo awoodda ilaahay ku arsaaqaye wuxuu yidhi waa raxmatu min rabbi xoog iyo xeelad ma aha waa naxariistuu rabbigay siiyey fa idaa jaaa marka uu yimaado wacdu rabbi rabbigay ballanqaadkiisa uu ballanqaaday nimankaasi inay soo bixi doonaan waa ya'juuj iyo ma'juuj eh oo waa calaamaadka waaweyn ee aakhiru zamaanka saacadda ka soo horeeye eh ballantuu rabbigay u qabtay soo bixidoodu ballankaasi markuu yimaado jacalahu alla wuxuu ka yeelayaa derbigaa adag iyo teedkaa adag dakaa ay madkuuka mid la burburiyo dhulka lala simay ayuu rabbi ka yeelayaa wa kaana wacdu rabbii rabbigay ballanqaadkiisuna wuxuu ahaaday uu ballanqaaday nimankaasi inay soo bixi doonaan aakhiru zamaanka xaqaa xaq buu ahaaday marnaba aan baaqanayn ballanta uu rabbigay u qaaday haadihi alaayaat waxaa ilaahay inooga warramay qisadii waxa weeyaan qisatu dulqarnayn marka aynu ka soo baxnay qisatu asxaabi ilkaafi iyo qisadii nabiy llaahi muusa maca alkhadir ayaa halkanna wuxuu alla ka tilmaamayaa qisadii saddexaad oo qisatu dilqarnayn dulqarnaynna waxaa la ysugu khilaafay sidii khadirba la ysugu khilaafay ma weli saalixuu ahaa mise nebi waxyi ku socdo oo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen weli saalixuu ahaayo waxaanuu ku socday ilhaamaad buu ahaa lagu ilhaaminayo xagga rabbi oo la waafajinayo laakiin sida raajix ee xoogga badan waxa weeyaan isaguna inuu ahaa nebi waxyi ku socda oo awoodaha iyo waxyaabaha intaa leeg uu samaynayo waxay tusinayaan waxyi inuu ku socdo ilaahayna tabaaraka wa tacaala dee uu tilmaamayo inuu la hadlayo qulnaa yaa da lqarnayni ima an tucadiba wa ima an tattakhida fiihim xusnaa waxay tilmaamaysaa dee waxyi in lala hadlayo oo la odhanayo yacni waxa weeyaan dalqarnaynow dee inaad sidaa yeesho iyo inaad sidaa yeesho labadaba khiyaar baad u leedahay qulnaa ya da lqarnayni ima an tucadiba wa ima an tattakhida fiihim xusnaa calaa kullin waa masale labada qowlba ahlulcilmigu ay ku tageen culimo badanna ay rajaxeen isaga laftiisu inuu ahaa nebi waxyi ku socda dulqarnayn waxyaabaha ilaahay ku karaameeye waxaa ka mid ahaa quwatu safar wa quwat lqahr awoodda safarka waa loo sahlay oo waa kaa beri guntii iyo galbeed guntii gaadhaya iyo waxa weeyaan waqooyi guntii waxaa kaloo loo sahlay muquuninta iyo xoog iyo cududda oo cid kastuu la kulmo gaal iyo islaam awoodda iyo muquuninta isagaa laha waa muquuninayay xoog baa ilaahay siiyey labadaa arrimoodba waxay ahaayeen laba arrimood oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku karaameeyey nebiga markaa markay weydiiyeen waa su-aashay nimanka yahuudeedi usoo dhiibeen gaaladii quraysheed oo su-aashani waxay ka mid ahay su-aalihii ay yahuudi ku yidhaahdeen quraysh weydiiya muxamed oo hadduu ka jawaabana waa nebi su-aalahaas haddii kalena maaha nebiya ka tashada waxaa ka yeelaysaa marka way weydiiyeen dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala arrinkiisa waa uga warramay waxyi baa loogu sheegay isna sidiibuu ugu warramay ilaahay waxau ihi innaa makannaa lahu fi lardi wa aataynaahu min kulli shayin sababa waxaan makansiinoo nu mulkisiinoo gacanta u gelinnay maamulkii iyo taladii iyo tasarufkii dhulka oo boqortinimadii iyo mulkigii dhulka gacantaa loo geliyey waxaana ilaahay u raaciyey in wax waloo uu doono sababtuu ku gaadhi lahaa loo sahlo markii uu damcay inuu galbeed guntii gaadho ilaahay wuxuu u sahlay dee sababtii uu u mari lahaayoo waddadii buu ilaahay u sahlay xataa idaa balaga maqriba shamsi wajadahaa taqrubu fii caynin xamiatin wawajada cindahaa qowma waxay culimmadu yidhaahdeen halkaa uu gaadhay ee baddaas badda xeeligeedaa dad baa deganaa macnuhu markaa waxa weeyaan dee marka cadeeddii ay ka dhacayso jihadaa ay baddu ka xigto xagga aragtida isha ayaa waxaa la moodayaa cadeeddu inay badda lafteeda ku dhacayso oo imikadaa meel bannaana hadday cadeeddu kaa xigto halkay ka dhacaysana dhulka laftiisa inay gelaysaad moodaysa dee mana gelayso hadday meel biyo ama bad kaa xigtana biyaha inay ku dhex dhacaysaabad moodaysaa waana aragtida isha uun marka markii uu arkay ama uu mooday inay ishaa biyaha madow ah waa biyihii badda ishanna waxaa lagu idlaaqayaa waa maau lbaxri waa biyihii badda ee il yaroo meel ku taalloo gaara ma aha marka markii uu mooday inay biyaha baddaba ay ku dhacayso halkaana uu ku arkay dad dee waxa weeyaan nooc walba leh ayaa waxaa lagu yidhi lababa khiyaar baad u leedahay inaad dadkan cadaabtood dhibaatayso dil iyo qafaalashaba aada u geysato iyo inaad wanaag kula dhaqanto oo aayar si nabadgelyo ah aada dacwaddiiyo khayrka ugu bandhigto dabeed waxa uu yidhi waxa weeyaan kii dulmi fala dulmigani waa dulmigii weynaaye gaalnimada waa man dalama nafsahu bilkufri waalishraaq ka naftiisa ku dulmiya gaalnimo iyo shirki marka waxa uu yihi ciddii dulmi gasha waanu cadaabaynaa oo waa ciqaabaynaa cadaabkii allana waa u dambeeyaa oo ka daranka yaga qofkase rumeeye camal saalix ha sameeya isagu janno ayuu leeyahay agtayadana wanaag oo annakuna kalifi mayno yacni annakuna wax dhibaataa u geysan mayno aakhirana abaal wanaagsan baa u yaalla markii uu galbeed guntii arrintaas ku soo gebagabeeyey ayuu haddana u kacay jihada bari siaynu tilmaannayna malaca matlica shamsi iyo maqriba shamsi labadaba waxaa looga jeedaa waa beri guntii iyo galbeed guntii halka ugu dambaysee degaan dad ee maaha inuu gaadhay bartii cadeedu ku dhacaysay ama bartii kasoo baxaysay maaha macnuhu markaa bari markuu gaadho cadeed ka soo bixiina waa halkii ugu dambaysay degaanka dadka eh waxa uu helay ama uu ogaaday cadeedii oo ku soo baxaysa dad aan waxbaba ka xigin culimmadu waxay ku fasireen dadka halkaa deganaa waa dad aan guryano lahayn oo dhulka aan waxba ka dhisan geedo iyo waxyaabo ay kaga gabadaanna aan haysan bannaankaa halkaa ku sugan ayay ahaayeen markaa dadkaasuu gaadhay uma atbaca sababan haddana wuxuu u ambabaxay xaggii waqooyiga iyo jihata shamaal oo halkii labada buurood ee nimanka yajuuj iyo majuuj ay ka soo bixi doonaan kuna sugnaayeen ah halkaa labadaa buurood ee daloolka yari u dhaxeeyo halkay ka soo baxayeen yajuuj iyo majuuj labadaa buurood sokadooda wuxuu kula kulmay dad fahamkuba ku adagyaho laa yakaaduuna yafqahuuna qawla waxay culimmadu ku fasireen waxay ahaayeen dad aan luqadooda iyo afkooda mooye af kale aan garanayn oo dadka kale luqaadkooda aan waxba ka fahmayn tooda mooyaane dee haddana waa kuwan yidhi qulnaa yaad qaaluu yaa dalqarnayn haddaanay waxba fahmayn soo kuwan la dulqarnaynow sidan iyo sidan noo samee waxay culimmadu yidhaahdeen dulqarnayn ayaa ilaahay wuxuu siiyey malako iyo karti iyo awood cid walba uu ku afkarto marka isagu waa afgaranay marka waxay ku yidhaahdeen dulqarnaynow ina yajuuja wamajuuja mufsiduuna fi lardi fahal najcalu laka kharjan cala an tajcala baynana wa baynahum sadda waxay ka cawdeen nimanka yajuuj iyo majuuj la yidhaha fasaadkooda iyo dhibkooda nimankani waa laba qabiiloo waaweyn oo bani aadamka ka mid ah oo kufaar ah arladana waa fasahaadinayeen soo bixitaankooduna waa min ashraadi saacati alkubraa calaamadaha waaweyn ee saacadda qiyaame intaanay dhicin wax yar ka soo horeeya waxaa ka mid ah derbiguu dulqarnayn ku xidhay inta laga dumiyo inay bannaanka usoo baxayaan nimanka yajuuj iyo majuuj oo arladiiyo addoommadaba ay ifsaadinayaan ilaahayna waa ka ku tilmaamay aayadda qur-aankae rabbi uu yidhi xataa idaa futixat yaajuuju wamaajuuju wamin kuli xadabin yansiluun wاqtaraba alwacdu اlxaq faidaa hiya shaakhisat absaaru aladiina kafaruu yaa weylanaa qad kunaa fii gaflati min hada bal kunaa aalimiin allah waxau ihi marka la furo albaabkii yajuuj iyo majuuj marka laga furo ee laga ballaqo ee derbigii dekan dekan laga dhigo ee dhulka lala simo meel kastoo taagana ay ka soo daadegayaan ay ka soo yaacayaan ballanqaadkii dhabta ahaana uu dhowaado oo saacaddii qiyaamo dhiciddeeda ah xilligaas gaalada aragtidoodii iyo indhahoodii waa taagan yihiin argagaxa iyo anfariirka ku dhacaya waxaanay odhanayaan alla ilaahay hoogayaga iyo dhibaatadayada eh qad kunnaa fii gaflatin min haada waxaan waanu mooganayn mabaanaan ogeyn bal kunnaa daalimiin haddana iyagiibaa iscanaananayo o odhanaya mooganaan iska badaaye daalimiin baanu ahayn ana ku dambaabnay oo gaalnimo galay marka nimanka yajuuj iyo majuuj ee soo bixitaankooda aakhiru zamaanku min ashraadi saaca uu ka mid yahay ayay ka cawdeen waxaanay yidhaahdeen nimankani arlada waa fasahaadinayaane mushqaayad ma ku siinaa aad derbi iyo teed adag nagaga samaysan nimanka ah oo labadaa buurood ee labada silsiladood ee dheer ah ayaa in yar oo bannaana ayaa dhexdooda ka bannaan daloolkaa yar bay ka soo baxayaan marka intaa maad naga awdi bay yidhahdeen mushqaayadna aanu ku siinee waxa uu ku yidhi markaa maa makannii fiihi rabbii khayrun faaciinuunii biquwa wuxuu yidhi aniga awoodda alla wi siiyey cudud iyo awoo iyo itaalba ayaa adduunyadiiyo mushqaayadaad sheeganaysaan ka khayr badane xoog un igu caawiya aniga tallaysiyaa ka weyn wixiinee markaa teed adag baan idiin dhexaysiinayaa idinkiiyo nimankaas waxa uu markaa ka dalbaday labada buurood bannaankii yaraaye u dhexeeyey ayuu doonayaa inuu awdu dee waxa weeyaan labada afiisa soo gaadhsiiye labada buurood inta udhexaysaba uu awdo kor iyo hoos iyo dhinacyadaba markaa waxa uu yidhi waxaad soo gurtaan wax alla waxa bira-a googo-ooda iyo gobolladoodoo googo-an iisoo gura midba mid siduu u dul saarayey ayaa labada buurood afkoodii iyo dhinacyadoodii uu isu keenay oo dhexdii uu buuxiyey markaasuu yidhi dabna soo qaadoo dabbaa hoosta lagaga shiday iyo buufimooyin lagu afuufayo markaasuu yidhi haddaba huriya oo dabka shida mar alla markay birihii caddaadeenee dhamacay noqdeen ee ay shidmeenee dab oo kale ay noqdeen ayuu yidhi naxaas la dhalaaliyeyna keena maartii ama naxaastii la dhalaaliyey ayuu korka kaga soo shubay dabeed meeshii waxay noqotay derbi adag oo xadiid ah oo haddana siman oo meel la qabsado aan lahayn markaasay nimankii awoodi waayeen inay soo koraan iyo inay dalooliyaan midna halkaasuu derbigii kaga xidhay markuu arkay wuxuu sameeyey kumuu kibrine ayuu yidhi haadaa raxmatun min rabbii alla ilaahi waa raxmad iyo naxariis rabbigai xaggiisa ka ahatay baa uu yidhi waa sidii sulaymaanba markii waxa weeyaan boqoradii melikatu bilqiis ay hadiyadii iyo adduunkii usoo dirtee loo keenay ayaa falamaa jaa sulaymaana qaala atumiduunanii bimaalin famaa aataaniya allahu khayru mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun markii hadiyadii loo keenay ayaa waxau yihi ma waxay aniga ii kordhinayaan oy doonayaan inay ii siyaadiyaan xoolo waxa allay siiyey maal iyo mulki ayaa ka khayr badan waxa ay waxa weeyaan iyagu haystaan idinka hadiyadiinana wax weyn idinla abuu yidhi dabeed waa kii diray ee junuuddiisii mid ka mid ihi carshigeediiba uu ilbiriqsiya ku hor keenay mar alla markuu arkay isagoo ag yaalla carshigii bilqiis dee qooq iyo kibir kamuu qaadin qaala hada min fadli rabbii liyabluwanii aashkuru am akfur waman shakara fainamaa yashkuru linafsih waman kafara faina rabbii haniyun kariim wuxuu yihi waa deeq ilaahay igu galladaystay waana laygu imtixaamayaa inaan ku mahadnaqa rabbi iyo inaan ka gaaloobo ruuxa ilaahay mahadiyaa naftiisuunbuu u mahadnaqayaa oo macnaha mahadnaqa iyo shukriga dheefta ka dhalata ka u aayee midhaheeda guranaya waa isaga ka gaaloobana rabbigay waa ka deeqtoomo waa ka maarmay waana deeqsi gaalnimada iyo kufriguna isagunbuu dhibayaa oo ay hadhow dhibaatada iyo dararku ay dambarsan doontaa marka sidaasaa hadalka ambiyadu isku shabahaa haadaa raxmatu min rabbi haadaa min fadli rabbi haddii nicma kuu korodho waa raxmad iyo deeq ilaahay dheh laakiin waa xoogaygiiyo xeeladaydiha o dhan yaan lagaa qaadine faida jaaa wacdu rabbii jacalahu dakaa wa kaana wacdu rabbii xaqa wuxuu yihi ballanqaadku ilaahay waxa weeyaan ballantii uu asteeyey uu qoondeeyey markay timaadana dee derbigaa inta dekan dekan laga dhigo dhulka lala simo ayay soo baxayaan ballanqaadka ilaahayna waa mid xaqa oon marnaba baaqanay allah waxau ihi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can dilqarnayn ninkaa dulqarnayn boqorkaa la odhan jiray ayaa ay ku weydiinayaan ee culimo badanna ay ku tilmaameen inuu nebi ahaa dulqarnayn qisadiis iyo warkiisay ku weydiinayaan qul waxaa tidhaha nebi allow sa atluu waan idinku akhriyi doonaa calaykum korkiina minhu ay min khabari dilqarnayn dilqarnayn warkiisa waxaan idinkaga akhriyi doonaa dikraa waxaad ku waantowdaan oo ilaahay ku xasuusataan inaa anagu makanaa waxaanu makan siinay lahu dilqarnayn fi lardi dhulka waa makan siinay oo mulkiga iyo boqortinimada dhulka isagaanu gacanta u gelinay wa aataynaahu waxaananu ka siinay dulqarnayn min kulli shayin shay walba xaggiisa sababa waddo uu ku gaadho iyo sabab u sahasha ayaanu shay walba xaggiisa ka siinay fa atbaca dabeed wuxuu raacay dulqarnayn sababa waddo uu galbeed ku gaadhaya ayuu raacay xataa idaa balaqa markuu gaadhay maqriba shamsi cadeedu meeshii ay ka dhacaysay wajadahaa wuxuu cadeedii helay ama u maleeyey taqrubu inay ku dhacayso fii caynin il waa biyihii badda eh ishaasoo xamiatin madow oo dhoobo madow oo kale ah wa wajada waxa uu ka helay cindahaa ishaa ama biyaha badda agtoodana wuxuu ka helay qowma dad degan qulnaa markaa waxaanu ku nidhi yaa dalqarnayn dulqarnaynow ikhtar kala dooro imaa an tucadiba inaad cadaabto dadkan ood dhibaatayso wa imaa an tattakhida iyo inaad ka yeelato fiihim dhexdooda xusnaa wanaag qaala waxau ihi amaa man dalama ruuxa dulmi falay ee gaalnimo galay miyaa fa sawfa nucadibuhu kaa waanu cadaabi doonaa uma yuraddu dabeed waxaa loo celin doonaa ilaa rabbih rabbigii xaggiisaa loo celin doonaa fa yucadibuhu dabeed ilaahay waa cadaabi doonaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo nukuraa ay munkaraa la inkiro oo weyn wa amaa man mid miyaa kaasoo aamano rumeeyo wa camila saalixa camal wanaagsan sameeyey falahu isaga waxaa u sugnaaday kaa jazaau lxusnaa qiraa'ada rafcada ta wanaagga badan ee jannada abaalkeedaa u sugnaaday ama falahu lxusnaa waxaa u sugnaaday kaa ta wanaagga badan ee jannada ah maxay ugu sugnaatay jazaan liajli jazaain abaalmarin lagu abaalmarinayo darteed bay taasi ugu sugan tahay wa sanaquulu waxaananu ku odhan doonaa lahu isaga min amrinaa arrinkayaga xaggiisa waxaanu kaga odhan doonaa yusraa ay qowlan yusraa hadal sahlan oo ku kalifi mayno wax karaankiisa iyo awooddiisa ka baxsan uma atbaca dabeed waxa uu raacay dulqarnayn sababa waddo uu ku gaadhayo cadeed ka soo bax ayuu waxa weeyaan raacay oo u qaaday xataa idaa balaqa markii uu gaadhay matlica shamsi cadeedu meeshii ay ka soo baxaysay markuu gaadhay wajadahaa waxa uu helay cadeedii oo tadlucu soo baxaysa calaa qowmin dad korkood ku soo baxaysa dadkaasoo lam najcal aanaan u yeelin lahum iyaga min duunihaa cadeedaa sokadeed aanaan uga yeelin sitraa wax asturaad iyo xijaab waxbaba aanay ka xigin geed iyo guri toona kadalik alamru arrinku kadalika caynkaa weeye sidaa laguu soo sifeeyey waqad axadnaa dhab ahaan baanu u koobnay bimaa ladayhi dulqarnayn wixii agtiisa ahaa khubraa ogaal iyo cilmi baanu ku koobnay uma atbaca dabeed waxau raacay dulqarnayn sababa waddo xaggii waqooyiga ugu kacay oo halkii labada buurood ah xataa idaa balaqa markuu gaadhay bayna sadayni labadii buurood dhexdooda markii uu soo gaadhay wajada waxa uu ka helay min duunihimaa labadii buurood sokadooda qowma qolo ayuu ka helay kuwaasoo laa yakaaduuna aan kuba siganayn yafqahuuna inay fahmaan qowlaa hadalba oo fahamka inay hadal fahmaan ama wax fahamsiiyaanba ay ku adag tahay qaaluu waxay yidhaahdeen qoladaasi yaa dalqarnayn dulqarnayn ow ina yajuuja wamajuuja yajuuj iyo majuuj mufsiduuna waa kuwa waa kuwo fasahaadinaya fi lardi arlada dhulka iyaga way fasahaadinayaan ee fahal najcalu ma kuu yeelaa laka adiga dulqarnayn ow kharja mushqaayad calaa an tajcala inaad yeesho darteed mushqaayad ma kuugu yeelaa baynanaa annaka iyo wa baynahum iyaga dhexdayada aad yeesho saddaa teed adag oo naga xijaaba qaala waxau ihi maa kii makani uu siiyey fiihi isaga rabbii rabbigay ayaa khayrun ka khayr badan waxaa sheegaysaane faaciinuunii iigu kaalmeeya biquwatin xoog ciidan u soo dira iyo rag shaqeeya ajcal waan yeeli baynakum idinka iyo wa baynahum iyaga dhexdiinna radmaa teed adag oo xijaaba ayaan dhexdiina dhigi aatuunii isii oo ii keena zubara alxadiidi birta googo-eeda iyo qaybaheeda googo-an ii keena xataa idaa saawaa markuu simay bayna sadafayni buurta labadeedii dhinac markuu simay ee labadii dhinacba uu ka soo buuxiyey afkeedii isa soo gaadheen kor iyo hoosba ayaa qaala waxau ihi unfuquu haddaba shida oo huriya dab yacnii inta dabkii iyo wixii lagu buufinayay iyo buufimadii iyo la keenay ayuu yidhi haddaba wakaasi afuufa oo huriya oo dabka shida xataa idaa jacalahu markuu ka yeelay xadiidkii iyo birihii laysu keenay naara ay ka naar dab oo kale markuu ka dhigay dhama cololasoo shidan markuu ka yeelay xadiidkii qaala waxau ihi aatuunii ii keena qiraa naxaas la dhalaaliyey ii keena ufriq aan naxaastaa ku shuba ee calayhi xadiidka iyo biraha la gubay korka aan kaga soo shuba eh dabeed wuu ku shubay dee sallax siman oo sibibixa oo waxa weeyaan meel la qabsado aan lahayn oo siman ayaa ay noqotay derbi adag fama staacuu may awoodin yajuuj iyo majuuj an yadharuuhu teedkii adkaa ee dulqarnayn u sameeyey inay soo koraan oo dusha ka soo fuulaan may awoodin wama stataacuu manay karin naqban daloolin lahu derbigii ay dalooliyaan qaala waxaa markaa dulqarnayn uu yihi haadaa arrinkani iyo derbigaa aan sameeyey raxmatun waa naxariis oo min rabbii rabbigay xaggiisa ka ahaaday faidaa jaa marka uu yimaado wacdu rabbii rabbigay ballanqaadkuu ballanqaaday nimankaasi inay soo baxayaan ballantaasi marka uu mawcidkaasi yimaado jacalahu alla waxa uu ka yeelayaa derbigaa adag dakaa mid la burburiyo dhulka lala simay wa kaana wacdu rabbii rabbigay ballanqaadkiisuna wuxuu ahaaday xaqa mid xaqa oon marnaba baaqanayn wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online